bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin kusoo dhowaada barnaamijkan gaarkaah ee aynu ku eegeyno doorashadii ka dhacday dalka soomaaliya ee uu ku guulay xilka madaxtinimada dalka madaxweynaha afarta sane ee soo aadan maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ahaana ra-iisul wasaarihii dowladdii kumeel gaarka aheyd ee ka horeysay dowladdii uu hogaaminayay xasan sheekh maxamuud maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa qayb ka ahaa afar iyo labaatan murashax oo ay diiwaan geliyeen guddiga doorashada madaxtinimada dalka soomaaliya taa oo lagu qabtay gudaha magaalada muqdisho waxaana ugu dambeyn laba iyo labaatan ka mid ay maanta tartan u galeen xilka madaxtinimada dalka ka hor inta aysan tartan ka bilaaban waxaa iska casilay midkiintaasi oo sheegay inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisii ka hor waxaa jiray musharaxiin si gaargaara isu casilay balse codaynta ayaa ku bilaabatay kow iyo labaatan murashax oo ka mid ah kuwa u hanqaltaagayay qabasho xilka madaxtinimada dalka soomaaliya wareegii koowaad waxaa haray tiro murashaxiina waxaana soo haray ilaa iyo afar oo ay ka mid ahaayeen cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee hore shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka aheyd kana mid ahaa murashaxiintii u tartamayay xilka madaxtinimada dalka sidoo kale isjiijiid iyo xidxidtan dheer kadib waxaa meesha ka baxay cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo iska casiray inuu kasii mid ahaado murashaxiinta u wareegay uwa ama uwa aaday wareegga labaad ee doorashada waxaana isku soo haray saddex murashax oo ka mid ahaa kuwii u tartamayay xilka madaxtinimada ahaana dadka inta badan loo saadaalinayay madaxweyne shariif sheekh axmed wareegii ugu dambeeyey waxa uu helay lix iyo afartan cod iyadoona saddex cod uu hoos ugu dhacay codadkii markii hore uu helay oo gaarayay afartan iyo sagaal cod xasan sheekh maxamuud oo u muuqanaya mid sare u kacay ayaa helay sagaashan iyo toddoba cod halka markii hore siddeetan iyo siddeed cod uu ka haystay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo wareeggii koowaad helay toddobaatan iyo saddex cod ayaa wareegga labaad helay boqol siddeetan iyo afar cod inta aanan loo gudbin wareegga labaad waa wareegga saddexaad oo ahaa midka fiinaalka ah ee lagu kala saari lahaa murashaxiintan ayaa yimid tanaasul deg deg ah ka gadaal markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee hore xasan sheekh maxamuud oo xilkaasi gebi ahaanba ka tanaasulay sheegayna ama ugu hambeliyey maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo inuu yahay madaxweynaha cusub ee afarta sane ee soo aadan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya asigoo dalbaday in si wada jir ah loola shaqeeya madaxweynaha cusub haddaba doorasho wakhti badan qaadatay iyo sidoo kale cadibnaan bulshada ay kala kulantay muddadii doorashadan la saadaalinayay ee shalay iyo maanta oo ay waddooyin badan ay xirnaayeen magaalada muqdisho ayaa mar qura waxaa isqabsaday dabaaldegyo waaweyn oo ay wehliyaan rasaas u muuqanaysay in dhinacyo iska soo horjeeda ay isweedaarsanayeen haddaba jawiga magaalada muqdisho iyo isu soo baxyadii dadweynaha aan idinla wadaagno dareenka sidii uu ahaa ma ahan hal degmo ama laba degmo wax ku kooban toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir ayaa si isku mid ah ay kaga soconayaan dabaaldegyada waaweyn ee lagu soo dhoweynayo doorashadii muqdisho lagu qabtay uu ku guulaystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo dadku ay u yaqaanaan hogaamiye bulshe waxaana khudbadiisii ugu horreysay ee uu ka jeediyey mudanayaasha baarlamaanka hortooda kadib guushii uu ka gaaray musharaxnimadiisa waxa ugu horreyn uu mahad celiyey bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto doorashada dhacday ayuu ku macneeyey mid looga turjumayey rabitaanka shacabka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa goobtaasi ka jeediyay hadallo dhiiragelin ah oo uu ku dhiiragelinayo madaxweynaha cusub asigoo dhinaca kala dalbaday in si wada jir ah loola shaqeeyo mas-uuliyadda adag ee loo dhiibayna lagu garab galo alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya beesha caalamka ee joogta meesha faaradaha diblomaasiyiinta shacabka soomaaliyeed ee nadayo ee telefishinada iyo shaashadaha hortooda fadhiyo dhammaan waxaan leeyahay maalin weyn oo taariikhi waxaadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo waddo dheer oo maxaanku idhahdaa dimuqraadiyadda xaggeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta gabagabowday howl aad iyo aad u fiican ayaa dadka soomaaliyeed soo qabteen wadadiyadda ayaanan soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso oo taladiisa in si dimuqraadi ah laysku wey waxaan rabaa inaan halkaan uga hambaliyeeyo walaalkay maxamed naan farmaajo oo noqonaya oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya abdullaahi farmaajo waxaan leeyahay waxaan rabaa marka inaan farmaajo inaan dhaho hambalyo xilka allaha kugu guuleeyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxle cusub dalkuna horaha u socdo dimuqraadiyadduna horaha u socoto soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya dimuqraadiyo
xasan sheekh maxamuud toddobaad ka hor magaalada muqdisho waxa uu ka jeediyey khudbad uu ku eedeynayey farmaajo iyo tiro kaloo musharaxiin ah oo ku eedeeyey in ay qayb ka ahaayeen dadkii badda iyo sidoo kalena rabitaanka shacabka soomaaliyeed oo taagan kaqaaqay wadacda balse arrinta ayaa sidaa ka duwaneed caawa kadib guusha u gaaray maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynihii dowladdii ku-meel gaarka ahayd shariif sheekh axmed kana mid ahaa murashaxiintii guul daraystay ayaa goobta sidoo kale ka hadlay asigoo ugu hambaliyeeyey u gaaray maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo shariif sheekh axmed waxa uu sheegay inuu yimid isbeddelkii layay ee ah in xilka uu qabto shaqsi kale waxa uuna sheegay in tani ay kaga dhigan tahay ummadda soomaaliyeed guul u soo hoyatay waxa uuna sidiyey madaxweynihii hore oo isla madashii looga guulaystay ku wareejiyey xilka madaxtinimada dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo kadib doorashada waxaa lagu dhaariyey hoolkii lagu doortay ee xerada afisoni oo ah goobtii ay doorashada ka dhacday muqdisho weli waxaa ka soconaya dabaaldegyo waaweyn annagoo idinkugu soo gudbi doono barnaamijyo intaan ka ballaaran saacadaha soo aadan haddii allaha awoodala laga helo haddaba waa kuma maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxa uu dhashay kun sagaal boqol lixdan iyo labadii waxa uuna ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya dugsiga hoose kowda luulyo ayuu ka baxay dugsiga dhexe waxa uu ka baxay maxamuud xarbi dugsiga sarena dugsiga farsamada gacanta ayuu kaga baxay waxa uu ka qalin jibiyey jaamacadda university of new york state university of new york buffo buffalo isagoo ka takhasusay taariikhda yurub iyo maraykanka isla jaamacaddaas ayuuna master ka qaatay sanad kadib qalinjibintiisii digriga koowaad kun sagaal boqol siddeetan iyo koodii waxa uu shaqo ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda waaxda lacagta iyo maamulka kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii xogayaha labaad ee safaaradda soomaaliya ee washington ayuu noqday kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii ilaa iyo sagaashan iyo toddobadii commershal arrimaha guryaha ee buffalo city ayuu noqday labadii kun xiriiryaha degmada eeg ee dhacda galbeedka new york ee arrimaha xuquuqul insaanka iyo dadka laga tirada badan yahay labadii kun golaha dhexe ee xisbiga jamhuuriga ee dalkaasi maraykanka labada kun iyo labadii xiriiryaha state of new york iyo sidoo kale arrimaha xuquuqul insaanka iyo dadka laga tirada badan yahay labada kun iyo tobankii waxa uu noqday ra-iisul wasaarihii dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya ee uu hogaaminayay shariif sheekh axmed labada kun iyo shan iyo tobanka waxa uu bara ka yahay ama uu bara ka ahaa eric college oo ku yaala buffalo xilligan waxa uu guddoomiye ka yahay xisbiga tayo oo ah xisbi uu ku aasaasay xilliyadii kala duwanaa ee dalka siyaasadaha kala duwan uu marayay waa soo saaraha barnaamijkan gaaban maxamed nuur amiin oo idinku dhaafaya tan iyo inta aan barnaamijyada soo aadanay ku kulno oo ku aadan doorashadii soomaaliya ka dhacday sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh